waxaan ku bilownay waxaa maanta dekedda magaalada boosaaso ka degay saddexiyo toban dhallinyaro ah oo muddo dheer ku xidhnaa xabsi ku yaalla dalka cumaan maxaabiistan xorriyaddooda dibi hole ayaa toddoba ka mid ahi waxa ay ku eedaysnaayeen budhcadbadeednimo iyo waxabsi sagaal sanno ahna soo dhammaystay halka lix kalena ay ku eedaysnaayeen dembiye kala duwan oo iyagana sanooyin xadhig ah ay ku soo dhammaysteen xabsi ku yaalla dalkaasi cumaan waryahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan looga soo dirtay magaalada boosaaso saddex iyo tobankan maxbuus oo muddo toban sano ka badan qaarkood ay ku xirnaayeen xabsiga magaalo madaxda dalka cumaan ee masqad ayaa dekeda boosaaso waxaa maanta keentay dooni nooca xamuulka ah waxaana dhammaantood la sheegay inay ka soo jeedaan puntland duqa degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhallinyaradaani ay dib u helaan xorriyaddooda waxaana uu sheegay in loo samayn doono shaqa abuur waan ku faraxsannahay maanta toban sano iyo ka badan inaad dib ugu soo noqotaan magaalada boosaaso oo magaaladiinnii ah aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlaya magaca shacabka reer boosaasood inay ku soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhibaatooyinkii aad soo marteen soo degidda aad soo degtaanba inaad inaad ku ilowdeen haddii allah wadaayo dardaaran uu nagala dardaarmay madaxweynaha dowladda puntland in layni soo dhoweeyo in laynii sameeyo shaqa abuur sida u dhaqsaha badan sida wax layni ku heli karo ilaa intaad la qabsanaysaan magaalada iyo jawigeeda cabdiweli maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada muddada sagaalka sano ah ku xiraa xabsiga dalka cumaan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto dalkiisa hooyo u mahadcelinaynaa mahad aan la koobi karin madaxweynaha puntland iyo maamulka puntland iyo shacabka puntland reer puntland meel walba ay joogaan waa u mahad celinaynaa mahad aan la koobi karin saraakiisha puntland dhammaantood iyo ciidanka qalabka intaa u mahad celinaynaa cabdiqani siciid jaamac oo ka mid ahaa dadkii ku soo dhoweeyey dhallinyaradan dekeda boosaaso ayaa sheegay in muddo sagaal sano ah uu wiilkiisu ku xiraa xabsiga cumaan isla markaasna ay kooxo burcadbadeed ah ka kaxaysteen isaga oo dhiganaya dugsiga sare wiilasha isagoo gabana oo secondary school ku jira baa niman burcadbadeeda kaxaysteen markaasu sagaal iyo toban wuxuu qorta ko ilaa tan sano dadkii raba lagu dal hadduu shan iyo toban lix toban qoru lahaa waa lasoo celin lahaa ku faraxsan maanta dadka la soo celiyey ee la keenay dalkooda lagu soo celiyey aad baan ugu faraxsan nahay iran oo maqan oo xagga jirana waa dadkayagii oo waxaan waanu xanuujinayaanin kuwa kaluna de waa ku faraxsan nahay imaatikooda aabe cabdiqani ayaa sheegay in muwaadanku uu waddankiisa jeclaado markii uu ku soo rafaado waddamo qalaad muwaadan waxa ah ninkii soo jabay baa muwaadana oo dalkiisa macaankiisa iyo sharaftiisa garanaya laakiin nin joogaayo waa dimir haan ku weynaaday laamiga loo loo dhisay wuu duminayaa alaabta macnaha isbaaradu wax kasta waa baabiinaya ma oga inuu dalku magaranaysaa uu yahay macnaha salka keliya inuu leenahay inaanu hodan nahay faqiir ha iska dhigina hodan baynu nahay ilaahay wuxuu ina siiyey bad iyo beri buu ina siiyey waxaan dawladuu lahayn baynu leenahay marka aad baad u salaaman tihiin saddex iyo tobankan maxbuus ee maanta ka soo degay dekeda boosaaso xorriyadoodana dib u helay ayaa toddoba ka mid ah waxa ay soo dhammaysteen sagaal sano oo xarig ah kadib markii dowladda cumaan ay ku eedaysay inay ahaayeen burcadbadeed waxaana iminka jira qaar ka mid a burcadbadeeddaas oo ku xiran xabsiga dalka cumaan tiradooduna ay ku dhowdahay afartan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso